kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ka horreyno dhegaystayaal xubinta cayaaraha ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa waddanka tuniisiya ka soconaya ciyaaraha koobka kubadcageyraha adduunka iyadoo soomaaliya ay markii ugu horreysay ka qaybgalayso koobkaas kulankii ugu horreeyey soomaaliya shalay waxay la yeelatay xulka dalka brazil wiilasha xulka kubadda cagta soomaaliya ayaa soo bandhigay ciyaar wanaagsan waxaana ciyaarta daqiiqadii loogu talagalay ee kusoo dhammaatay saddex gool iyo laba gool oo looga adkaaday xulka dalka soomaaliya inkastoo labada gool ay ku hormareen xulka soomaaliya ayaa ciyaarta intay socotay waxaa calaamada roosaha ka qaatay mid ka mid a ciyaartooyda xulka dalka soomaaliya taasoo sababtay in gool gooraana laga dhigo dabadeedna laga dheliyo goolka saddexaadna markii dambe xulka dalka soomaaliya laga dheliyo xulka dalka soomaaliya waxay maanta la dheeli doonaan xulka dalka ruushka ay isku gurub yihiin iyadoo hal maalin kadibna ay sidoo kale kulankoodii saddexaad ciyaari doonaan dhegaystayaal sidoo kale koobka adduunka labakunsideetobanka dalka ruushka lagu qabanayo haddii aynu aadno dalal dhowra ayaa durwabo usoo baxay iskana xaadiriyey waddanka ruushka halka kuwo kalena laga yaaba inay soo baxaan xulal qaarkii magac weyn ku lehna ciyaaraha koobka kubadda cagta adduunka laga yaabo in ay sanadkan seegaan xulalka xaaladooda aysan wanaagsanayn waxaa ka mid ah argentiin portugal chili australia kroatia iyo holland oo dhammaantooda hortaagan caqabado aad u xoogan kooxda leonel messi oo hogaamiyo ee dalka argentina ayaa haddii ay waayaan inay u soo baxaan sanadka koobka adduunka waxay noqon doontaa markii ugu horreysay oo sidaasi ay ku dhacdo tan iyo kun sagaal boqol iyo toddobaatankii sidoo kale haddii ay ciyaaraan ciyaaraha bugbaxa ama bilay ofiska loo yaqaano waxay noqonaysaa markii ugu horreysay sidaasi sameeyaan tan iyo sanadka laba kun iyo kowdii braziil ayaa hore u soo baxday oo hogaaminaysa dhinacayo latin america chili lix labaatan dhibcoy iska leedahay colombiya sidoo kale intaasi dhibco lamid ay leedahay peru iyo argentina min shan iyo labaatan dhibcood ay iska leeyihiin baragwayna afar labaatan dhibcood ay iska leedahay kooxda kaalinta shanaad ku soo baxda waxay la ciyaari doontaa new zealand oo isla reeb kale ah holland si ay u soo baxday waxay u baahan tahay inay kaga adkaato xulka dalka sweden toddoba gooli waxba taasoo lugtii hore oo waddanka sweden lagu soo dheelay ay gooli gool labada kooxood isla dhaaf waayeen arrintaanin aad ay u adagtay in toddoba gool ay sweden ka dheliyaan oo aan waxba iyagana laga dhelinin kooxda dalka bortugiiska ee ronaldo uu hogaamiyo ayaa iyaguna si rasmi ugu soo bixi doona koobka haddii ay ka adkaadaan xulka dalka switzerland oo ay hadda la ciyaarayaan switzerland ayaa gruubkaasi hogaaminaysa oo iska leh toddoba iyo labaatan dhibcood bortugiiskana waxay leeyihin afar labaatan dhibcood chili waxay la ciyaari doontaa xulka dalkaasi braziil oo hore ugu soo gudbay koobkan waxayna u baahan yihiin inay badiyaan si ay usoo baxaan koobkan kroatia waxay ceerisay tobabarahooda waxaana la dheeli doontaa xulka dalka ukrain waxayna u baahan yihiin inay badiyaan si ay usoo baxaan austraaliya ciyaaraha bugbaxa la dheeli doonta xulka dalka syriya iyadoo lugtii koowaad ay gooli gool labada kooxood isla dhaaf waayeen xulalka dhinaca afrika usoo baxay waxaa ka mid ah xulka dalka masar oo markii ugu horreysay taarikhda tan iyo kun sagaal boqol sagaashankii koobka adduunka usoo baxay kadib markii maxamed saalax oo liverpool weerarka uga dheela daqiiqadii sagaashan iyo labaad gool rigooraha u dheliyay xulka dalka masar nigeria ayaa sidoo kale usoo baxday koobkan adduunka sanadka laba kun sideed iyo tobanka xulka dalkaasi cameron oo isagu ahaa xulka haysta horyaalka dalalka qaaradda africa ayaa sanadka laba kun sideed iyo tobanka ciyaari doonin koobka kubadda cagta adduunka waana uu ka haray xulalka kale ee afrika hore usoo baxay waxaa ka mid ah xulalka tunisiya morocco iyo senegal dhegaystayaal kulamada la dheeli doono ee lagu xaqiijin doono in waddamada u soo baxa koobka adduunka iyo kuwa kale ka haraya waxay dhici doonaan toddobaadkan maalmaha talaadada iyo arbacada xubinta ciyaaraha dhegaystayaal halkaas haynoo joogto